Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo kula wareegay daawo loogu talagalay xoolaha deegaanka Jubbaland. Deeqdani daawada ah ayaa ka koobneyd shan boqol oo kartoon ah oo isugu jirtay qalajiyaal, fitamiinno iyo daawada lagu daweeyo shilinta. Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Jubbaland Maxamed Nuur Cali ayaa faahfaahin ka bixiyay daawadani la soo gaarsiiyay.
daawo gaaraysa ilaa shan boqol oo kartoon oo naga soo gaartay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka kooban saddex qeybood qeybahaas oo kale ah qeybta antibiotic loo yaqaano ama qalajiyaha qeybta vitaminiska iyo qeybta lagu daweeyo barasiteka waxyaaba ama ku dul noolaha waxyaabaha la yihahdo sida shilinta iyo goryaanka oo kale iyo agabkii loo isticmaali lahaa daawada sida dareyskii dharkii iyo qanijibiyaash midii lagu cabiri lahaa ama qandhooyinka lagu cabiri lahaa heerkulka qofka ama ama neefka run ahaantii si wanaagsan ayaan ula wareegnay waa shan boqol oo kartoon oo naga soo gaartay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalk soomaaliya waxaana gacan ka geystay ama mashruucaan fuliyey bangiga adduunka mashruuca qeybtiisa emergencyga f s r b waan ugu mahadcelinayaa runtii daawada si wanaagsan oo qurux badan bay noo soo gaartay saad ujeedeen haddee aan usoo kormeyrayna daawada ama aan ula wareegeynaba waan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha dadaalka iyo juhdiga ay ku bixinayso sidii dadka soomaaliyeed ee xoololeyda ah ee xoolahooda dawo u heli lahayeen saasoo kale waxaan u mahadcelinaynaa mashruuca f s r b qeybtiisa emergencyga oo run ahaantii hadda dardargeyn fiican ku socdo waana bogaadinaynaa run ahaantii mana ahan de kuwa ku filan hadda inta hadda noo taalo maadaama deegaanada jubbaland ee xoolihii ugu badnaa soomaaliya ay ku nool yihiin waxaan rajaynaynaa insha alla daawooyin kalena inay soo gaari doonaan